الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده نرجو بها النجاه يوم القيامه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ففتح الله به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا فصلاه الله وسلامه عليه دائما ابدا سرمديا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون walaalaha muslimiinta ah ee ka soo qayb galay kulankan qiimaha leh ee diimeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh walaalayaal kulankani waa qiimo badan yahay qiimihiisana waxaa ku tusinaya wuxuu ku soo beegmay maalin weyn sidaad la socotaan maanta waa yowmu caashuura nebigeenu sala allahu calayhi wasalam fadligeeda isagoo ka hadlaya waxa uu yidhi xadiisuu soo saaray muslim oo uu warinayo abu hurayra nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi qaola أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر, شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل نبي صلى الله عليه وسلم حديثك وعكوير صوم وحا أفضل بدن بشهر رمضان مركا لك صوتك شهر الله بشهر إلهي الذي بشاسو تدعونه أدعو يريسان المحرم محرم أدعو يريسان وأفضل الصلاة صلاة وحا أفضل بدن بعد الفريضة واجب كمرك لك صوتك قيام الليل هبينكي أولد كذب نبي صلى الله عليه وسلم isagoo si gaara maalintan u sheegaya bal waabaa la weydiiyeyba xadiis uu isla muslim soo saaray abu qataadana uu warinayo su'ila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxaa la weydiiyey can siyaami yowmi caashuura yowmu caashuura maalin maalinkeeda soonka la soomo ayaa nebiga la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi nebigu yukafaru waxaa lagu dhaafaa alsanata almaadiya sanadkii hore dunuubtii dhacday oo dhan baa lagu dhaafaa marka in sha allah waxaan rajaynaynaa maadaama aan kulan diimeed isugu nimid kulankaanina uu waafaqay maalin mataqaanaa fadli badan waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa sida xadiisku sheegay in ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubteena u dhaafo intaa kadib walaalayaal waktiga uu igu yar awgiis Een, hadalkaa waa soo koobaya in sha allah Een, sida walaalkeen sheekh yuusuf uu idiin sheegay Een, cinwaanka muxaadaradu waxa weeyaan imtixaan allah imtixaan allahi alinsaana fi dunya su'aalaani laa taalita lahuma oo macnaheedu waxay tahay imtixaanka ilaahay imtixaano insaanka uu imtixaano adduunyada dhexdeeda uu ku imtixaano waa laba su'aaloodoo mid saddexaad aan lahayn idan marka walaalayaal marka hore waxaan ka hadli doonaa insha allah xaqiiqada imtixaankan inuu sugan yahay ila waad ogtihiin walaalayaal kulligiin waxaad u wada badan tihiin dalabatulcilmi ama maadi aada barataan ama diin aada barataan labadabe micnaha imtixaanka waa mid lama huraan qofkii wax baranaya marka insha allah waxaan sugayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu koonkan inoo keenay imtixaan imtixaan inuu inoo keenay oo ina jarribayo إلهي جل جلاله في سورة الملك وحكيري بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلهي جل جلاله وحكيري تبارك الذي وحى نعمتي سوء براقتي سوء بدتي الذي الله بيده جعلتي سأي كجرته الملك بقرته يده وهو الله سنة على كل شيء قدير شيء والبواكي أوده الذي عليه وهي خلق أبو ري الموت جيرده إيا والحياة إيا النرشة سبب ليبلوكم siduu idiin imtixaano oo idiin jarribo ayukum kiina axsanu camala u wanaag badan axsanu u wanaag badan camalan xagga shaqada ama haddaan si kale u yidhaahdo ayukum kiina axsanu u daacadsan camalan xagga shaqada maxaa yeelay walaalayaal ixsaanku siduu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam waa derajada ugu sarraysa diinta islaamka sidaa darteed xaafid binu axmed alxakami raximahu llah manduumadiisii la odhan jiray ama manduumadiisa la yidhaahdo sullam alwusuul ilaa cilmi alusuul fii tawxiid illahi waitibaaci rasuul wuxuu sheekhu ku yidhi isagoo si suugaan ah inoogu sheegaya xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam idan hadalka carabigu walaalayaal laba qaybood buu u qaybsamaa nasri iyo nadmi marka xadiiska nebigu waa nasri weeyaan waa xadiiskii mataqaanaa arbiciinka ku jiray ee aada wada garanaysaan xadiiska labaad ee ibnu ee cumar ibnu khadaab uu warinay alixsaanu an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak xadiiskaas ayuu nebi ayuu sheekhu si nadmi ah oo sugaana inoogu sheegaya wuxuu sheekhu yidhi ثالثها مرتبة الإحسان فتلك أعلاها لدى الرحمن وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان waxaan filayaa inaad xusuusateen xagtii dabcan yani xagtii waxaan isku haysanay oo keliya markii aan diinta fahnay xagga mataqaana waxa weeye caqiidada laakiin waxa weeyaan waa culummadii ina soo baray axkaamta khaasatan mataqaana waxa weeye farta carabiga ayay mataqaanaa ku leeyihiin mataqaanaa ayay xaq inoogu leeyihin inaan sheegno markaa walaalayaal sheekhu wuxuu yidhi haaliduha yacnii martabada u sarraysa ee ma- ma- wuxuu ka soo sheekeynaya maratiibta islaamka koob iyo laba markuu ka soo sheekeeyey haaliduha ta saddexaad buu yidhi sheekhu martabatu lixsaani waa martabada ixsaanka loo yaqaano fatilka aclaaha buu yidhi sheekhu taasi waa tan u sarraysa lada araxmaani allaha raxmaanka ah وهو إحسانكنا رسوخ القلب قلبك أو كحد تستويان في العرفان برشد إلهي حتى يكون الغيب كالعيال إلا أكن نقضه وحيالها من قد أي كن نقضان سيدي وحلو جيدوك يعني الجنة دي النار دي إلهي أي كن نقضان وكله يعني waxa weeye sidii ada u jeedo kale kal ciyaad sidaa darteed ilaahay jala jalaaluhu wuxuu adduunyada inoo keenay imtixaankaasuu inoo keenay dee ilaahay jala jalaaluhu markuu ina imtixaanay darajada la bixinayo dee ciyaal iskuuley waa tihiin waa garanaysaan waa in mataqaanaayay darajaad la siiyo ardayga waxaa u sarraysa a baa u sarraysa b baa ku xigta c baa ku xigta d baa ku xigta intaasaa lagu baasaa wixii ka dambeeya waa dhicis wey idan marka waxaynu leenahay ilaahay jala jalaaluhu adduunyada imtixaan buu inoo keenay hal darajo un baana la bixinaya waana taasuu ilaahay sheegay jala jalaaluhu liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay jala jalaaluhu wuxuu ku yidhi fii suurati kahf inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan lah inaa anagu jacalnaa waan ka yeelnay maa cala alardi dhulka dushiisa wixii saaran ziinatan laha quruxay leedahay sabab linabluwahum ayuhum axsanu camala saan bini aadamka u imtixaano kooda u daacadsan xagga shaqada idan marka hal darajo un baa la bixinaya waa darajadaas u sarraysa yacni waxa weeye ee eegaa wey haddaba walaalayaal maadaama aan fahnay in ilaahay jala jalaalu uu inoo keenay adduunyada imtixaankaas uu inoo keenay waxaad ogaanaysaan imtixaankaasi waa mid soo jireen ah mid hadda keliya bilowday maaha weligiis buu soo jiray ilaa nebi aadam ilaa hadda wuu socdaa waxaa taa u daliila isla suuratu lqalam suuraddaa suuratulmulki ku xigta ilaahay jala jalaalu wuxuu yidhi innaa balownaa innaa balownaa innaa haddaan eebanahay innaa anagu balownaa waan imtixaanay hum kufaaru quraysh waa markaas qur-aanku markuu soo degayey wey kamaa balownaa saan u imtixaanay oo kale asxaaba aljanna beerta dadkii iska lahaa beerta asxaabteeda waa qolooyin mataqaanaa la imtixaamay oo waayo hore ah taas marka waxaa u daliila markaa waxay daliil u tahay in imtixaankaasi soo jiran yahay weligiisna uu soconayo daa'iman abadan haddaba marka markaaynu fahnay in adduunkan imtixaankaa naloo keenay imtixaankaasi u soo dhaadhaca marka dee cinwaanka muxaadaradayda waxaan idhi imtixaankaasi waa laba su-aalood oo aan mid saddexaad lahayn soo ma taas markaa daliisheedu waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, fii suurati alambiya wuxuu ku yidhi kullu nafsin daa'iqat lmowt naf walba waa mid dhadhaminaysa geerida wanabluukum waan idin imtixaanaynaa baa ilaah yidhi jala jalaal maxaan idinku imtixaanaynaa ciwaanka muxaadarada jawaabteeda waa kana marka bishari shar iyo waalkhayri khayr baan idinku imtixaamayna marka shar iyo khayr baa la isugu imtixaamaya saa ogaada waa labadaas su-aalood waa sidii arday mataqaana waxa weeye su-aalo loo dhiibay su-aalaha lagu dhiibayo marka waxa weeya ogow waa laba keliya mid saddexaad ma laha ama shar baa lagu imtixaamay ama khayr baa lagu imtixaamay marka walaalayaal maadaama waktigu uu iska liito oo oo ciriiri u yahay waxaan jeclahay inaan labadaa arrimood mid ka mida doorto labadaa arrimood mid ka mid ah inaan doorto wey idan marka waxaan dooranayaa khayrka ayaan dooranaya khayrka oo la isku imtixaamo baan dooranaya maxaa yeelay waxaan u dooranayaa walaalayaal dadka badankiisa waxaa laga yaabaa inayba maskaxdooda ku soo dhicin haddaad khayr haysato khayr waxaa la yidhahdaa micnihi caafimaad haddaad haysato haddaad haysato mataqaana waxa weeye maal haddaad haysato owlaad haddaad haysato dadka qaarkiisba waxaa maskaxdooda aysan ku soo dhacaynin waxa weeye inay imtixaan ku jiraan dee waata soomaalidu tirahdo hebel waa imtixaamaya micnaha waxa weeye hebel dhibaato ku jira waa dhibaataysan yahay waay maaha arrinku saas shar iyo khayr baa la isku imtixaamaya walaalayaal sidaa la ogaada idan marka walaalayaal haddii shar iyo khayr la isku imtixaamayo oo imtixaankaasina uu sugan yahay walaalayaal waxaa lama huraan ah in la ogaado walaalayaal waad garanaysaan oo badankiinu dee shabaab baa tihiin arday baa tihiin waa in mataqaanaa waxa weeye lagu siiyo ama macallinku uu ku siiyo waxaa loo yaqaano mataqaanaa standing guardka ama afkaa kaaga sheego ama buug isagoo ku qoran uu kush yani aa ku siiyo standing guardka micne waxa weeye waxyaalaha aad ka filayso imtixaanka waxyaalaha aad ka filayso imtixaanka oo meeluhu kaaga imaan doono jabtarada uu kaaga imaan doono walaalayaal marka waxaad ogaanaysiin in ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni laba arrimood oo istaadi gaaruna siiyey walaalayaal si aynu u fahanno ogaada qaybta aan ku jirno waa qaybta mar walba waan ka leexday qaybtii sharta la isku imtixaamayay marna mar walba waan ka leexday marka la socda qaybta aan ku jiro waxa weeyaan khayrkii oo la isku imtixaamayo khayrkii oo la isku imtixaamayo idan marka khayrka la isku imtixaamayo haddaad doonaysaan standing gaadhkeeda waxa weeyaan waa laba keliya weeyaan labaa ugu muhiimsan laba keliya yaan dhihi labaa ugu muhiimsan waa tii aan aayadda ku furfurtay ayaana arrinka ka hadlaysa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahi iyo rasuulkiisa rumeeyiyo ilaahay wuu inoo digaya ilaan adduunka imtixaan buu inoo keenay soo maha taama shaki baa ku jira war taama shaki baa ku jira suuratu lmulki ayaaba haddeer aynu sugnay in imtixaankaasi uu saabit yahay soo ma jeedid imtixaankaasna la socda ee baa la bixinayaa wax ka hooseeya ma jira b e c toona ma laha marka walaalayaal self standing standing guardku waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaa ku sheegay laba arrimood oo muhiima ilaahay waa inoo degaya ila isagaa ina abuuray koonkana ina keenay marka waa inuu noo sheego yacni qaybo ka mida imtixaankeenu meesha uu ka imaanayo meesha uu ka imaanayo waa inuu noo sheego ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yani wahuwa asdaqu lqaa'iliin yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahi iyo rasuulkiisa rumeeyeyow hee waa inaad dhegta soo raariciso ila imtixaan baa ku sugaya istaadi gaarka inaad qaadato way maxaa yeelay imtixaankani yani waxa weeye b iyo c toona ma ma leh waa inaad baasto ama inaad dhacdo wax ka dhexay ma leh ma leh waa inaad baasto ama inaad dhacdo weeye walaalayaal taa waa inaad ogaataan oo niyadda ugu sheekaysaan oo qalbiga ku haysaan walaalayaal ilaahay jala jalaalu wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay rasuulkiisa rumeeyow laa tulhikum yaysan idin halaagin yaysan laa tulhikum yaysan idin mashquulin cafwan raalli ada yaysan idin mashquulin amwaalukum maalkiinu yuusan idin mashquulin walaa awlaadukum carruurtiinu yaysan idin mashquulin can dikri illaah dikriga ilaahay xaggiisa yaysan idinka mashquulin idan marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu meesha inoogu sheegay laba arrimood oo labaduba khayr yihiin awlaadda iyo maalku waa khayr walaalayaal waaba quruxdii adduunyada ilaahay subxaana wa tacaala wuu inoo sheegay inay quruxdii adduunyada yihiin ilaahay wuxuu yidhi almaalu walbanuun ziinatu alxayaati addunya waalbaaqiyaatu alsaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaba wakhayrun amala almaalu ilaahay wuxuu yidhi maalka walbanuun yani waxa weeye wiilasha ayaa laga cabiray lakin waxa weye carruurtii o dhan baa loo danlay waayo dadka badankiisa waxay jecel yihiin mataqaana waxa weeye wiilashay jecel yihiin almaalu maalka iyo walbanuuna iyo carruurta ziinatu lxayaati addunya quruxda adduunyada weeyaan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay ina maalka iyo carruurtu ay yihiin ziinatu lxayaati addunya quruxda adduunyada inay yihiin marka halkaa waxay inooga cad inay khayr yihiin de waxa lagu faano oo yacni waxa weeye mataqaanaa een mataqaanaa lagu farxo oo lagu damaashaado waad ogtihiin markuu cunugu dhasho in dee la qoslo soo maha ya cunugu markuu soo dhasho dadku way qoslayaan isaguse waa oynaya soo maha laakiin markii qofku dhinto oo adduunyada ka tago dadkii waa oynaya haddaba marka waxa weeye maalkaas iyo awlaaddaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay quruxda adduunyada haddii aan la fahmin inay imtixaanta haddaan la fahmin waxa weeyaan khutuuro weeye arrintu halis weeye laakiin ilaahay jala jalaaluhu naxariistiisa istiin wuxuu ina siinayaa yacni waxa weeye standing gaarkiyaa lagu siinayaa sababtoo hadhow hadhowta cudurdaar si aa u weyso saa darteed ilaahay jala jalaaluhu wuxuu ku yidhi fii suurati taqaabun innamaa amwaalukum wa awlaadukum hee fitnatun fitnatun kelmaddaa ma garanaysaan walaalayaal innamaa kelmad adag way horta hadalkaa aad buu u adag yahay qawaacid alcarabiya qofkii garanaya ayaa aad u fahmaya hadal adag wey soo ma jeeda adaat lxasri baa ka horaysa innamaa amwaalukum maalkiinu iyo wa awlaadukum cariidiinu waxaa keliya oo yihiin fitnatun waa fitno wey fitno ma garanaysaan yacni waxa weeyaan kelmadda luqada ahaan waxa weeyaan marka wax la shiilo wey ama dahab ha la shiilo ama wax kale ha la shiilo waa shiilistaas idan marka ilaahay jala jalaaluhu bal fiiriya maalkii iyo awlaaddii oo mataqaanaaye waxa weeye quruxdii adduunyada ah oo khayr ah baa haddana ilaahay jala jalaaluhu wuxuu tilmaamayaa inay yihiin fitno inay yihiin oo ay mataqaanaa waxa weeye dabkaas yacni waxa weeye la saaray dahabka oo kale yihiin oo la shiilay ilaa kelimatu fitna asalkeedu waxa weye shiilista wey maxaa yeelay fii suurati mataqaana waxa weeye buruuj ilahay markuu ka sheekeynayay ina aladiina fatanuu markuu dhahe markuu lahaa ilaahay jala jalaaluhu fatanuudaas mataqaanaa fitnadii caadigeed maaha fitnatu dunya maaha waxa weeyaan waa way gubeen wey way gubeen ina aladiina kuwii fatanuu lmu'miniina walmu'minaat ragga mu'minaadka ragga mu'minaadka ah ragga muuminiinta ah iyo dumarka muuminaadka dadkii gubay wey laakiin waxa weeye aayaddan dambe inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna waxaa loo dan leeyahay waa imtixaan wey sida tafaasiirtu ay caddaynayaan sida tafaasiirtu ay caddaynayaan tafsiiru ibnu kathiir raximahullah waad garanaysaan wuxuu ka mid yahay tafaasiirta la la yidhaahdo ma'huuraadka la yidhahdo micnaha waxa weeye waa tafaasiirta anyway haddaan si kale u yidhaahdo la cuskado wey tafsiir kasta ma cuskan kartid waa inaad ogaatid mataqaana waxa weeye tafaasiirta aad cuskanaysid waa inaad ogaatid walaalayaal sidaa darteed waxaa yacni la yaab leh walaalayaal maanta haddii aan idhaahdo oo su-aal idin weydiiyo shabaabka gaar ahaan aan su-aal weydiiyo aan idhaahdo mataqaanaa waddankee mataqaanaa yey maanta basketballka ugu khatarsan haye jawaabtu maxay noqonaysaa USA bal- bal fiiri si loo gartay bal fiiri si loo gartay fiiri haddaan idhaahdo oo su-aal kale idin weydiiyo oo aan idhaa- ina- ina- idhaahdo ileen soomaali baan nahe markii aynu america nimid baynu dhaqankii america iyo basketballka carruurtu jeclaadeen waagii hore waddankeena waxaan jecleen maxaan dhahaa magacii waaba iga lume soccer ma taqaana lama dhihi jiri maxaan dhihi jiri ya ah football baa la dhihi jira ah af ingiriis haddii la yidhaha football baa la dhihi ama kubadda cagta soo ma yacni kubadda cagta waddankee ugu qatarsan haddaa yidhahdo maxaa leedihin brazil bal fiiri sidiisa markii loo sheegay markaa fiiri haddaan yidhahdo mataqaana tafsiiru lma'huuraat tafaasiiru lma'huuraat sheegade marka maxaa dhacay culummada waa ka xidhanta arrinkaas maya cul- culummada waa ka xidhan tahay ibnu jariir utabari waa arday mataqaanaa fiican oo mataqaanaa een yacni waxa weeye een wejigiisa iga muuqataa inuu ku dhex jiro diinta dadkii diinta ku dhex jiray uunbaa sheegay bal fiiriya marka walaalayaal ee ibnu kaiir wuxuu ka mid yahay tafaasiirtaasi la cuskado ee hadalkoodu ay yihiin ta- tafsiirka ama taawiilka ay qur-aanka ku sameeyaan biyo kama daba dhibcaan markuu t- markuu tafsiiraya aayaddan inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna wuxuu ibnu kaiir yidhi ay ikhtibaarun wey waa yacni waxa weeye waa eegis weeye eegis ikhtibaaru waxaa la yidhahdaa mataqaanaa ina shayga la ogaado xaqiiqadiisa sidaasuu munjadku leeyahy munjadku wuxuu ku fasirayaa kelimatu ikhtiba ikhtabara ikhtabarahu micnihi wuxuu leeyahay munjadu tulaab waxaa ka wadaa qaamuuska carabiga wey ikhtabarahu micneheedu waxa weeye calimahu bixaqiiqatih wuxuu ogaaday xaqiiqadiisii buu ogaaday idan marka waxa weeye maalkii iyo carruurtii maxaa lagu tilmaamay fitnatun ay ikhtibaarun wabtilaa'un waa arrinkeenu ka hadlayna walaalayaal soo ma jeedin ibtilaa'un wa- wa ikhtibaarun waa fitno weeyaan waa yani waa la isku eegayaa waa maaragtay waxa weeye waa la isku imtixaamaya ogaada een, hadalku yuusan inaga baahin walaalayaal een, maxaa natiijada mataqaanaa insha allah waan sheegi doonaa markii aan ka hadlo waxaan intaa ku darayaa mataqaanaa een, oo uga sii gudbayaa waxaan sheegi doonaa insha allah laba tusaale oo qur-aanka ku jiraan sheegaya labadaa tusaale waad garanaysaan ilaan qur-aanku usluubtiisa uu ku socdo marka tafaasiirta la fiiriyo waxaa yani waxa weeye usluubta qayb ka mida waxaa la yidhahdaa tarkiib wa tarhiib tarkiib waxa weeye ina wax la isku booriyo ina wax la isku booriyo oo markaa wax la isjeclaysiiyo kadib markaa tusaalahaas fiican la raaco marka role model waxaa la yidhahdo wey hadda mataqaanaa luqadda ingiriiska lagu yidhahdo wey la raaco iyo mataqaana tarhiib ina la wax la iska argagixiyo oo wax la isu diido oo la is argagixiyo oo marka waxaa laga joogo marka idan marka soo kamaynu hadlaynin walaalayaal ina adduunka imtixaan naloo keenay dee imtixaankaas waad garanaysaan laba qaybood un baa loo qaybsamaa dee ardaygu laba qaybood un weeyaan de ama d ha keeno dee ama c ha keeno ama b ha keeno ama a ha keene waa uun dee dhicis iyo baasi soo ma soo saas ma idan marka waxaan ka hadlaynaa een, waxa weeye bani aadam baynu ka hadlaynaa weliba bani aadam kuwa ugu sharafta badan mid ka mid ah oo la imtixaanay oo khayr lagu imtixaanay ilaan khayrkaynu ku jirnay khayrka laisku imtixaamaynu ku jirnay oo khayrkii lagu imtixaamay ku baasay haddaba marka si aan taa u ogaano waxaa isweydiin mudan een nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi xadiis macnihiisu yahay nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku yidhi asha- ay yani waa la weydiiyey nebiga sala allahu alay wasalam waa la weydiiyey waxaa nebiga la weydiiyey ayu nnaasi ashaddu balaa'an dadka yaa ugu imtixaan adag dadka yaa ugu imtixaan adag baa nebiga la weydiiyey sala allahu alay wasalam nebigu sal alay wasalam wuxuu yidhi alambiya ambiyada uma alamthal faalamthal sida loo kala fadli badan yahay sida loo kala fadli badan yahay lisuuciga oo waxaa laga yaabaa ru- ruuxa in la imtixaamo calaa xasabi diini hadba intay diintiisu leeg tahay ina la imtixaamo idan marka waxaa halkaasi nebigu noogu caddeeyey ashaddu nnaasi bala'an inay ambiyada yihiin soo ma idan marka waxa weeye kudayashada wanaagsan xaggeenu ka qaadanayna marka ambiyada soo ma wa ficlan ilaahina wuuna amray arrinkaas marka waxaan soo qaadanayaa nebi sulaymaan calayhi salaam nebi sulaymaan calayhi salaam sida qur'aanku caddeeyey waa nebi ka mid a nebiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la siiyey khayr idilkiis baa la siiyey waxaa laysugu daray balfiiriya boqortooyo nebinimo iyo maal intaba waa laysugu daray warqad baa lay dhiibay oo sheegaysa shan daqiiqo marka waaya insha allah marka nebigaas ilaahay nebi sulaymaan calayhi salaam saddexdaas baa la isugu daray idan marka waxa weeye aayaadka qur'aaniga nebi suleymaan ka sheekeynaya caawa haddaynu furfurno ma dhammayn karno marka waynu soo koobaynaa marka waxaynu soo koobaynaa nebi suleymaan in badan baa la imtixaamay la socda in badan ayaa la imtixaamay maalintii imtixaanka u darnayd ma garanaysid waa maalintii wa- mataqaanaa waxa weeye ee boqoradii balqiise la odhan jiray yacni waxa weeye carshigeedii intuu shiriyey nebi suleymaan calayhi salaam ilaa awoodda la siiyey nebi suleymaan boqor bini aadam keliya ma ahayn jinniga xitaa mataqaanaa waxa weeye nebi suleymaan wuu xukumay وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون ساسا إلهي جل جلاله نبي سليمان ولو كل بيه آن جنوده عيدا كيسي ولو كل بيه ومن الجن جنية يا والإنس إنسية مركا وعو كل بيه متغانا جني إنسي كيبو كل بيه وعو يري يا إي كان كرا كرسيغا متغانا بقرتوية ده بلقيسة حقيقة يا لما قريسين يمن بو يالي بقرتوية دي هيكل سليمان حقيقة جرتي waa shaam weeye haddaan soo koobo meeshaasuu bo yani bo kursigeedu yaalay yaa iga keeni kara markaasaa cifriidkii ugu weynaa yani ama la yidhahdo mataqaana ninkii ugu caqliga badnaa jinniga ayaa yidhi anaa kuu keeni kara waxaan kuu keeni karaa maalin haafgelin baan kuu keeni karaa intaa shaqada ku jirto awariska aad shaqaynayso baan kuu keeni karaa oo duutigaa ku jirto waxaa la yidhi taasu mataqaanaa ma soconaysaa la yidhi waa ka yar baa loo baahan yahay قال الذي عنده علم من الكتاب مد أكتيسا وكتابك يعني آه، آه، مد قال الذي وعيركي عنده أكتيسا إتال علم علمي ومن الكتاب كتابك آه. أنا آتيك أنا نبي سليمان وكو كينيا قوما كو محان كو كينيا وامتحانك ماشي قدر ليدو سؤاشي وكل ليد بلوني بي أو خيرة وبغرتوية ماشي هو ينادوي waxaan kugu keeni karaa buu yidhi an yartadda ilayka darfuk inta araggaagu kugu soo noqonayo soo ma jeedid qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka darfuk inta araggaagu kugu soo noqon ka hor baan kugu keeni karaa nebi suleymaan calayhi salaam arrintu markay halkaa marayso imtixaankii ayaa bilowday natiijadii imtixaanka iyo siduu nebi sulaymaan uga shaqeeyey imtixaanka falamaa ra'aahu falamaa goortii ra'aahu uu arkay nebi sulaymaan uu arkay kursigii uu arkay mustaqiran isagoo taagan oo ku sugan cindahu agtiisa muxuu yidhi marka qaala haada min fadli rabbi haadaa taasi min fadli rabbii rabbigay dheeraadkiisa weeye sabab muxuu saa u samaynayaa liyabluwa liyabluwanii siduu ii imtixaano a ashkuru ma u shukri naqay ama akfur mise ma ku gaaloobay idan marka waxa weeye nebi suleymaan imtixaankii si fiican buu uga shaqeeyey natiijadii waa tanaa وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب تازا لو أبل مري وإن له عندنا نبي سليمان أكتر وحو كل يا ليري لزلفى سودوين وحسن مآب إيوه ميل لولا تمشي هو نكسب ده ما جرس المشاسي حسن مآب وعوية جنضوي معايا للذين أحسنوا هو ولاك السماء يوعيس كليهين الحسنى جنة إليه حسنى هذا ما غشاوة الجنة وانا الدرجة دي ايه قوي ما بي سي تونا ما سوى جديد نبي سليمان ملك هلقا سكو باسي وعوية إنا رعنوي نبي سليمان سبب قرآن كأيا نفرية مركي أنبياء فربنا لقيسوا الشيكيين oo ilaahay anfiyo- ambiye fara badan fii suurati alancaam kaga soo sheekeeyey wuxuu yidhi kusoo gebagabeeyey ulaa'ika kuwaasi waa nebi suleymaan iyo amsaashiisa hada allah waa kuwii ilaahay hanuuniyey ee fa bihudaahum hanuunkooda nebi maxamed oo markaa lala hadlayay ama adiga bini aadamka ah muslimka ah iqtadi ku dayo fa bihudaahu muqtadi in sha allah marka waxaa loo baahan yahay inaynu mataqaana waxa weeye nebi suleymaan qudwo fiican وفعلا هو جاي لقد يعني واحد سيدي لا شيء وان كنت يا مركا وا- امتحانك وباسينا ان شاء الله كل ان تصالح لبعض ان وقتك او ايغا دمانيا ان درتيس ان وعوية وان سو كوبيا وعوية ان وقارون قارون ويا قارون قارون وقرر إنسان إلهي سبحانه وتعالى في سورة القصص بقشكي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن قارون قارون وعوا كان وعوا من قوم موسى موسى تلكس بكمدا فبغى عليهم وكوكوغي وآتيناه والسي بليل من الكنوز من الكنوز سيما مفسرين تو شيغيان وعوي مال مال حقيس وعلى قسيي ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يعني مالكيسا خسندها أي كو حريسيين فرياشو ذكلية أيا وعوية كوح دنبا قادسة كوح دنبا فرياشي كلية وي مع مالكم ولا نسان تلاقي إذا مركا وعوية مركيسا قارون لو امتحاني يعني وعوية نتيجة دي وحي نقطي إنو دولك قلي أو متغنى وعوية إن امتحانكي كل عي maxaa yeelay wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi innamaa uutiituhu calaa cilmin cindi maalkan waxaa lay siiyey buu yidhi yani waxa weeye cilmi aan leeyahay agteeda yeela yani xirfad baan leeyahay buu yidhi waa shaqaystay waa yani waxa weeye jawaabta ka soo bixi karta dadka qaarkiisa imtixaan inuu yahay ma ogen marka natiijadii maxay noqotay fakasafnaa bihi waa lala gooye baa layidhi waan la goynay bihi isaga wa bidaarihi iyo daartiisaba alarda dhulkan la goynay soo ma jeedin mufasiriintu markii halkaasi aayaddaasi ay ay tafsiirayeen waxay sheegeen xadiis mataqaanaa murawica oo yani argagax baynamaa waxay dhaheen nebigu sal l sl nebiga ka sheekeyay sal l sl xadiis wey baynamaa rajulun isagoo nin yajuru jiidaya fiiriya izaarahu wuxuu jiidayay maradiisuu jiidayay kibir dartiisa kibir dartiisa buu iyo isla weyni buu maradiisa jiidayay khusifa bihi waa lala gooyaa la yidhi fa huwa ninkaasi yujaljilu wuu gelayaa wuu kusii hoobanayaa fi lardi dhulka dhexdiisa ilaa yowmi alqiyaama ilaa haddeer ilaa ilaa yo- qiyaamada laga gaaro marka walaalayaal waxaan naftayda iyo idinkaba u dardaarmayaa cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan kaloo mataqaana waxa weeye naftayda iyo naftiina u dardaarmayaa waan ogaanaynaa inaan imtixaankaasi ku jirno imtixaankaasina walaalayaal yacni waxa weeye ma aha mataqaanaa mid c iyo b laysa siinayo waa inaad baasto ood mataqaana waxa weeye janno hesho ama inaad dhacdo oo naar aad ku waarto وبالله التوفيق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير ان شاء الله جزاك الله خير